wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk axmed macalin fiqi ayaa warar isburinaya ka sheegay heshiiskii ankara marka hore waxa uu si cad aadaah ugu rogay inay etoobiya u oggolaadeen badda cas waraysi uu siiyey warbaahinta sharqi ayaa waxa uu ku yidhi dariiqa ay etoobiya ka heli doonta badda cas waa marin ganacsiyo deked waxayna hostegi doontaa dowladda soomaaliya wasiirka arrimaha dibaddu ma sheegin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan meesha etoobiya ka helayso marinbadeedka badda cas maadaama dhul ballaaran uu ku teedin yahay warka fiq ayaa sii xoojiyey heshiiskii ankara ee etoobiya loogu oggolaaday in qayb laga siiyo badda soomaaliya balse saacado kadib hadalkan wuxuu fiqi ka laabtay warbaahintan wuxuuna u sheegay in si qaldan loo dhigay wuxuu yidhi waxaan si cad u beeninayaa sheegashada ah in etoobiya loo oggolaaday inay gasho badda cas sheegashooyinka aan salyo raad lahayn ayaa ka maqan wax as-aas ah hadalkaas wuxuu ku buriyey kiisii hore markay dadka soomaalidu ka cambaarayeen baraha bulshada qoraalkan oo fiqi ku daawacay bartiisa twitterka ayaa imaanaya iyadoo uu etoobiya ku eedeeyey inay ciidankeeda ka qayb qaateen dagaalkii doolow ka dhacay ee lagu jibiyey askarta dowladda federaalka waxaa kale uu hadalkan ku soo aadaya iyada oo madaxweynaha dowladda federaalka shalay gaaray magaalada asmara ee dalka eritereya waxaana xusid mudan in eritereya ay ka soo horjeedo heshiiskii ankara oo saameyn ku leh badda cas